Marwacaasha Geela-Dirie, wasiirkii hore ee Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Dowlad Goboleedka Puntland, kana mid ah xilligan dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, ayaa sheegtay in maamulada Galmudug iyo Puntland looga baahan yahay xoojinta is-dhexgalka bulshada iyo sidoo kale in si wadajir ah looga shaqeeyo arrimaha nabadda iyo xasilloonida.
dadkaas reer gaalkacay waxaan rabaa inaan kula dardaarmo laba inay kala saaraan nabadda iyo deganaanshaha iyo wada shaqaynta iyo walaalnimada iyo shaqooyinka la kala leeyahay laba maamul baa wada degan ilaahay baa laba maamul naga dhigay sida maxamed sheekh siciid sheegay waa fursad waa sharaf waa qiimo ee, waa wax noo soo saa'idaya laakiin waxaan rabnaa inaan sida ugu quruxda badan u isticmaalno waxaa la rabaa waxaa loo baahan yahay in shaqooyinka naga dhexeeya oo ah ammaanka guud iskaashiga yaga wada muxuu horumarinta magaalada yada waxyaabahaas oo dhan inaan maaragta xoojinno oo aysan haba yaraatee waxba soo dhexgelinin midda shaqooyinka caadiga oo maamulada aan ka kala tirsannahay ay leeyihiinna la isku ixtiraamo taas waxa weeyaan nabadda wax u dhimi mayso ceeb ma aha haddii muxuu ahay maamulka galmudug een, muxuu ahay madaxtooyada galmudug iyo muxuu ahaayey awaamiirtooda iyo shaqadooda ay ay xoojiyaan annaga sharaf bay noo tahay waa ku muxuu ahaayey een, waa ku dhiirigelinaynaa waa ku qiimaynaynaa waa la garabgelaynaa gacantaan la qabanaynaa dhanka kale marwuucaasha geela-dirie ayaa waxa ay tilmaantay in ururada ka shaqeeya nabadda iyo isdhexgalka looga baahan yahay in ay qaadaan tallaabooyin lagu nabadaynayo bulshada ku sugan deegaanada miyiga ah ee ay colaaduhu ka jiraan iyada oo tilmaantay in tallaabooyinka noocaasi ah ay wax badan ka qaban karaan nabadda iyo xasiloonida bulshada muxuu ahaay ururada nabadda ka shaqeeya oo dhan reer gaalkacyo waxaan ku dhaliilayaa waxaa weeye colaadahaas koonfur iyo ga- muxuu galbeedba ka socda in aad looga gaabiyey in aad looga gaabiyey madasha ugu horayso waxaa la rabay inaannu muxuu ahaa iyadoo la wada socdo in meesha la wada tagaa la rabay in odayaasha iyo maqaawiirta iyo isimada iyo dadka ku dhex jira in lala shaqeeyaa la rabay in lagu dhex jiraa la rabay taasna waxaan kula dardaarmayaa in arrintaas la xoojiyo bulshada magaalada gaalkacyo oo xudun u ah labada maamul ayaa waxa ay dadaal xoogan ugu jiraan xoojinta nabadda iyo xasiloonida bulshada iyada oo ay ka jiraan ururo badan oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadda